Deegaanka Shabeelle ee daaqa galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dad xoolo dhaqato ah oo badan oo qaarkood xoolihii ay lahaayeen abaarta ku waayay xilligan barakacayaal ah wajahayana xaalado adag oo dhanka nolosha ah sida ay sheegeen bulshada deegaanka Shabeelle oo Kismaayo kaga beegan dhanka galbeed ayaa xaaladaha adag ee ay wajahayaan waxaa ka mid ah inaysan haysan goobo caafimaad biyo cunto iyo sidoo kale xarumo waxbarasho iyagoona sheegay in ay si aad ah ugu baahan yihiin goob caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanka Shabeelle haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka Shabeelle oo la hadlay warbaahinta iyagoo markaasi codsaday in loo hirgeliyo goobo caafimaad siba ugu badan daawada oonka waxbarasho laanta qofka hadduu xanuunsado waa waa kismaayo iyo ka soko inaan in loola caroobo meel kaloo loola carin aan jirin daawo laanta aad iyo aad ay ugu jirta siba ugu sii badan haddana wax kastaba ha ahaatee biyaha iyo wax lala dhiga male macaashkaba baahida way jirtaa oo duruufta way jirtaa dadku waa deegaan dalka biyo ma laha macaashka naftiisa markaa la helay waxaa waaye biyihii lagu cun lahay hadday dalka yeelan way dhib badan tahay soo ma ogid marka deegaanka baahici waa ka jirtaa oo aad iyo aad ugu badan oo waxaa ka jira daawalaan dabiibta haddiiba la waayay hadda meesha maxaa yeela waa waa deegaan burburay marka deegaankeeni wax kastoo u baahan yahay biyaha waa u baahan nahay macaashka waa u baahan nahay iskuulaadka waa u baahan nahay waxbarashada intaba waa u baahan nahay siba ugu badan in iskuulka noola dhisa waa u baahan nahay dugsiga saas oo kale macalimiinta noolooga dhisa meesha wax ilmaha noogu bari lahaayeen wax kasta waa u baahanna deegaanka shabeelle ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanadii ay ku soo barakaceen dadkii xoolahooda ku waayay abaartii ka dhacday qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya si gaar ah deegaanada jubbaland waxaana dadka ku nool deegaanka shabeelle ay wakhtigan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah sida biyola-aan cunto iyo sidoo kale inaysan haysanin goobo caafimaad oo ay aad ugu baahan yihiin deegaanka shabeelle ayaa magaalada kismaayo kaga beegan dhanka galbeeda waxaana baahiyaha deegaanka ka jira ay yihiin kuwo u baahan in si deg deg ah wax looga qabto